Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay dood wadaag lagu lafagurayay ahmiyadda ay leedahay doorasho qof iyo cod ah waxaana soo qabanqaabiye Macadka Dimuqraadiyadda Soomaaliya ee fadhigiisu uu yahay magaalada Muqdisho. Kulankan dood wadaagga ayaa waxaa ka qayb galay ururada siyaasadda dalka, aqoon-yahano, dhalinyaro, haween iyo marti sharaf kala duwan kuwaasoo intooda badan aragtidooda ku saabsan hannaanka loo qaban karo doorasho qof iyo cod ah ku soo bandhigay kulankan dood wadaagga ah. Agaasimaha Macadka Dimuqraadiyadda Soomaaliya Yaasiin Maaxi Macalin ayaa ka warramaya ujeedka kulankan dood wadaagga ah.
marka dadkan soomaaliyeedna waxay rabaan ay raadinayaanna waxay tahay doorasho oo qof iyo cod ah oo golihii deegaanada ah waa heer federaal ma ahan gobolkan banaadir keliya in howshaas lagu lagu qabanayo laakiin ka macad ahaan waxaan rabnaa inaan xoojinno dimuqraadiyadda inaan dadkii soomaaliyeed aan ku tababarno u sheegno inay xaq u leeyihiin inay wax doortaan ayagiina la dooran karo laakiin laguma jiri karo barnaamijkan oo four point five-ka idinka waa dareemi kartiin intii muddo ah ayuu soo socday waa almost labaatan sano uu soo socday Qaar ka mid a xubnihii ka qayb galay kulankan ayaa soo dhaweeyey in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah.
aslanba doorasho qof iyo cod ah inay ka dhacdo dalka soomaaliya guud ahaan cid kasta ee waxgarata ee nidaam dimuqraadiyadeed ee dad lagu hogaamin karo ay uu ka maqan yahay si four point five-ka looga baxo waa waajib inay aqbasho in doorasho qof iyo cod ah dalka uu ka dhaco ay ka dhacdo meelaha qaar dhaqaala la isku dilaa waan ka warqabnaa sooma markay tartan timaado siyaasiyiinta qaar inay kudhaana laga yaaba kursiga anaan intaasu milyan iga baxay see shaqo kuu siinaa lacagteeda inaan soo celiyaa u baahanaya soo maaha caqabadda dhaqaalaha waxaa uga bixi karnaa iyadana siyaasi aan dhaqaalo ku imaanin laakiin codkeena ku yimaada inaan meesha keenno iyadana waa midda midda kale xigta waa doorashadan waa la geli karaahe guulguulka ha laga dhaafo waana hubnaa in la geli karo oo ay soconee dadka gaar ahaan gobolka banaadir iyo gobollada intooda kalena ay ka dhici xildhibaanada la soo doortay qabiilkeyga ha ahaado hadduu rabo aniga ma soo dooran boqol qof oo weliba odo dhaqameed soo doortay uu asagana lacag ku bixiyey uu meel ku tegey marka hadduu irdaha iga xirto waa fahmi karaa lacagtiisoo raadsadooyaa ma fahamteen hadda waxaa la idinka rabaa xildhibaan ah adinka xulateen hadduu doono ilaahow qof kale ha ahaado hadduu rabo qabiil kale kaa ah laakiin dantaada fulihaya inaa codsiisiinaa rabaa kulankan ayaa door ka qaadan doona in ururada siyaasadeed ay dardargeliyaan howlaha doorashada ee lagu wada inay dalka ka dhacaan taasoo ka duwan kuwii hore ee dalka ka dhici jirtay